dhinaca kalena iyadoo ay gobolada dalka qaarkood ka socdaan howlgallada si wadajirka ah oo ay u fulinayaan ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ee ka dhanka al-shabaab ayaa maamul goboleedka jubbaland waxay sheegeen in ay u diyaargaroobeen ka qaybgalka howlgalladaas wariyaaga kismaayo aadan maxamed salaad ayaa arrintan wuxuu ka wareystay sareeyo guuto yuusuf xuseen cismaan dhool oo ah wasiirka wasaaradda amniga ee jubbaland runtii arrintaas aad baan usoo dhaweyneynaa innaga ka jubbaland ahaan runtii waa waa diyaargarownay runtii waxaan qayb ka nahay dagaalka duufaanta ee soomaaliya ka bilowday ee lagu ciribtirahayo kooxaha argagixisada ah waxaan rajaynaynaa mardhow in uu jubbaland oo dhan ka bilowdo maadaama hadda gobolka gado ay dhaqdhaqaaq badan hadda ay samaynayaan laakiin waxaan rajaynaynaa mardhow in wejiga hadda ay tahay weji ka badalan insha allah wiigagaan
wasiir waxaa jirtay howlgallo ka socday gobolka gado oo ciidamada dowladda ay fulinayeen howlgalladaasi maxaad kala socotaa howlgalladaas waan wada soconnaa howlgallada ka socda gobolka gado waa howlgallo looga soo horjeedo kooxaha argagixisada ah laguna ciribtirahayo ayadoo la fulinayo baaqii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya isla mar ahaantaasna ka dowlad goboleed ahaan si dhow baan ula soconnaa arrintaas waanan maxaan ku idhahdaa soo dhaweynaynaa waxaan rajaynaynaa inay sii ballaaran doonto howlgalka ka socda jubbaland oo dhan oo hadda ay bilow u yihiin gobolka gado waa mahadsantahay waayahay inta badan gobollada waxaad moodaa in ay ka bilowdeen dhaqdhaqaaqyo gobolka hiiraan oo kale dagaalla ka socda oo al-shabaab iyo ciidamada dowladda isaga soo horjeedaan sidoo kale gobollada dhexe sidaas la mid a idinku qorshihiinnama wuxuu yahay in sidaasoo kale aad howlgallo u qaadaan oo rag macawisli aad diyaarisaan mise waxaa qorshihiin uu yahay inay ciidamada dowladda oo keliya ay shaqeeyaan ee daraawiishta iyo kuwa xooga dalka annagu horta waa runtii waan soo dhaweynayaa dhaqdhaqaaqyada iyo dib u xoreynta ka bilaabatay gobollada dhexe baan aada u soo dhaweynayaa waana runtii ku ammaanayaa waana ku taageersanahay laakiin annaga ka jubbaland ahaan inagu waxaan rabnaa barnaamijka inagu inuu noqdo laba qaybood ama saddex qaybood qaybta koowaad waa howlgalka howlgalkana waxaa iskale ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa jubbaland ayaa furin doono waxaan caawimaad ka heli doonaa kuwa midooda africo waa qayb waaye qaybta labaad waa hogaaminta rasmiga ah oo hogaaminta guurta la yidhaahdo oo maaragtay muxuu ahayey ciidanka hogaaminayso qaybta saddexaadna waxa weeye waa abaabulka dadweynaha iyo dadka maxaan ku idhahdaayey wadaniyiinta ee soomaaliyeed ee jecel in waxaa iska dulqaado taas qaybood ayuu ka koobnaan doonaa saasaanu ku fulin doonaa ciddii muwaadin lahoo soomaali oo qori haysato oo tiraahdo dagaalka waan ka qayb gelaynaa lagama maanacayo laakiin qaab taxadir ah oo fiican ayaa loo hogaaminayaa oo maxaan ku idhahdaayey in ciidamada ama ay ku biiraan ama ciidamada ay ka amar qaataanna waa tahay barnaamijkanagu noocyadaas ayuu noqon doonaa waa mahadsanta waa tahay inta badan waxaa la dhaliilayaa qaabka ay ku howlgaleen macawisleeda iyo ciidanka xoogga dalka ee gobollada dhexe iyo hiiraan marka maadaama wasiirkii amniga aad tahay ee jubbaland sidoo kalena arrimaha ciidamada aad wax badan ka taqaan maxaa tale iyo tusaale soo jeedin lahayd sideese u aragtaa qaabka ciidamada hadda ay u wada howlgalayaan aadan waa mahadsan tahay runtii taladu haddee runtii tala ahaan tala soomaaliyeed baan qabaa qodobka koowaad waxa weeye iyo dagaalka iyo hogaaminta ama macawisley ha noqoto ama ciidamada xooga dalka soomaaliyeed ha noqdeeno ama kuwa dowlad goboleedada ha noqdeeno in loo daayo hogaaminta xooga dalka soomaaliyeed in loo daayo looga dambeeyo isla mar ahaantaasna muxuu ahaayey ayaga wixii taakulaynaha iyo wixii systemaha iyo wixii lagu tari kara in lagu taro guusleydu waa inaysan noqonin ciidan ka madax bannaan xoogga dalka soomaaliyeed ee ay ku xidhan tahay awaamiirta xoogga dalka soomaaliyeed iyo qaabkii iyo meesha halla fuliye la yidhaahdo iyo taakulaintooda iyo qaabkooda iyo sistamkooda waa inay u martaa xoogga dalka soomaaliyeed oo nidaamka qaabkaas uu u socdo ayagoo lasii maxaanku dhaha lasii marahayo dowlad goboleedyada maxaanku dhahaa tale la weydiinayo waa inay noqoto weeyo taas marka waa inaysan noqonin barnaamijku isbarbaryaah iyo qof walba wuxuu maskaxdiisa asagu ka helo inuusan samaynin marka waxaa loo baahan yahay arrintaas taxadir badan in laga muujiyo qodob oo qodob kaas weeyo qodobka labaad waxa weeyo madaxda qaranka inay u kala go-aan laba qaybood hogaamin ah oo la yidhaahdo hogaaminta guurto oo meeshii la qabto tago soo indhaindheeyo wixii looga baahan yahay markaa geeyo hadday macaawino tahay hadday maamul tahay hadday ciidan boliisa tahay qayb waa inay qaybtaa noqotaa waxaa la yidhaahdaa hogaaminka guurto ayaa la yidhaahdaa qodobka saddexaad oo aan isleeyahay waa muhiim waxa weeyo dadka siyaasiyiinta oo soomaaliyeed ayagoo ku mahadsan dadaalkooda laakiin inaysan raaca hore istaagin oo ay noqdaan qaybta saddexaad oo ah abaabulka abaabulkaas muxuu yahay waa taakulaynta ciidanka taakulaynta ciidanka isbitaalla geyntooda dhaawac ururintooda raashinka dabageyntooda xoola ka dabageyntooda maxaan ku idhahdaay waxyaalaha ciidanka ay u baahan yihiin muxuu ahaayey in markaas inta badan ay ku mashquulaan siyaasiyiinta laakiin aysan istaagin fiilka hore inaysan istaagin maadaama dagaal la gelahayo dagaalka uusan noqonin mid isbarbaryaca inuusan noqonin inuu noqdo mid loo daayo sarkaalka yaqaano dagaalka oo loo tababaray inuu hogaamiyo ciidanka brioritida iyo brotocoolkana waxaa iskale ciidanka xooga dalka soomaaliyeed waa mahadsanta kaasi waxa uu ahaa sarreeye guuto yuusuf cismaan oo ah wasiirka wasaaradda amniga jubbaland oo u warameeyey aadan maxamed salaad